بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadlulislaam ee sheekh maxamed abdilwahaab iskal ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcaziz bin maxamed aal sheekh waa qeybtii labaad ee baabkii laba iyo tobanaad ee baabu maa jaa fi gurbati alislaami wa fadli lghurabaa ka hadlaya wa can abi umayata waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sa'altu abaa taclabata yaan weydiiyey abuu taclaba marka saxaabi buu ahaa faqultu lahu waxaan ku yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa abaa taclaba abuu taclabow kayfa taquulu fi hadi alaayati aayaddan maxaad ku fasiraysaa maxaad ka leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum dadka mu'miniinta ahow naftiinna laasima laa yadurukum man dalla idaa htadaytum idinka idinma dhibo qofkii luma haddaad hanuuntaan faqaala wuxuu yidhi amaa wallaahi laqad sa'alta canhaa khabiiraa allan ku dhaartaye aayaddan waxaad wax ka weydiistay qof khibro u leh oo aad cilmigeeda u haya sa'altu canhaa rasuula allahi sal ly slm rasuulka allaan weydiiyey aayaddan baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam bal i'tamiruu bilmacruufi isfara wanaagga watanaahaw can ilmunkari munkarkana iska reeba xataa idaa ra'aytum markaad aragtaan xataa idaa ra'aytum markaad aragtaan shuxan mutaacan bakhaylnimo la raacaayo oo la adeecaayo iyo wahawan muttabacan waxa qofka naftiisu iska jeceshahay oo aan xaqa waafaqsanayn oo iyadana la raacaayo iyo wadunya mu'tharatan adduunyo la raacaayo aakhirada laga hormarinayo laga dooranaayo iyo wa ijaaba kulli dii ra'yin bira'yih qof walbaba in naftiisu ay cajabiso iyo ra'yigiisu mid kastoo macnaha saaxiib ra'yi ah oo ra'yi u saaxiiba in ra'yigiisu uu cajabiyo aanu maaragtay waxbaa kaa maqanba islahayn oo waxbaa kaa maqanba aanu islahayn oo uu isla weyn yahay oo maaragtay xaqii maaragtay aanu dhegaysanaynba haddii aad intaa aragto fa calayka bikhaasati nafsika naftaada si gaara ugu dadaal wada canka alcawaama arrinta guudna isaga tag hamaas faraha ka qaad fa inna min waraa'ikum dad yoo waxaa idinka dambeeya oo gadaashiin imaan doona ayaaman maalmo assaabiru fiihinna qofkii sabar la yimaada maalmaha dhexdooda kalqaabidi cala aljamri uu la mid yahay qof dhuxul dab ah gacanta ku haya oo kale lilcaamili fiihinna maalmaha wuxuu leeyahay qofka camalka wanaagsan sameeyaa mithlu ajri khamsiina rajulan yacmaluuna mithla camalikum konton nin ajarkoodoo kale uu leeyahay oo idinku waxaad samaynaysaan kale sameeya camalkiinoo kale samaynayo marka camalka uu samaynayo loo labalaablaabaaya waay qulnaa waxaan nidhi minaa annaga naga mida miyaa am minhum mase iyaga ka mida baa laga wadaa qaala wuxuu yidhi bal minkum may adinkaa laydinka wadaa rawaa abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa xadiidkaa wariyey marka qofkii camal wanaagsan sameeya oo wixii saxaabadu ay samayn jireen oo kala sameeya dadkii qurabada ahaa ee sabraayey ayuu ka mid noqonayaa ee ku dhegganaa diintoodii ee tilmaantoodu ay ahayd inay la mid yihiin qof dhuxul dab ah gacanta ku haya oo kale qofkaas marka wuxuu helaa midka iyaga ka midu wuxuu helaa konton saxaabada ka mid ajarkoodii oo kale oo helaayo camalka uu isagu sameeyo oo kala sameeya taasi marka waxay ku caddaynaysaa in islaamka fadligiisu uu ku jiro sunnadii oo la qabsado dadkana loogu yeero laguna sabro marka haddii sunnadii sifaan loo qabsado dadkana loogu yeero laguna sabro arrinku wuxuu gaarayaa meeshaas weyn buu gaarayaa oo ah qofkii camal wanaagsan sameeya inuu saxaabadii konton ka mida camalkoodii oo kale uu helaayo ajirkii laga heli jiray xadiidkan marka waa munaasab buu u yahay baabkan loo guntay oo ka hadlaayey maaragtay baabu maa jaa fi gurbati alislaami wa fadli ghuraba laba dhinacba munaasab buu uga yahay dhinaca koowaad dacwadii yaa sohdin loo sameeyey iyo meel ay ku dhammaanayso goormeen dadka dacwadu maaragtay dhexdooda ka wadaaya goorm yacni intay soconaysaa dacwadu goorma iga joogsan kartaa dacwadu qofku inuu marka dadki inuu wax u sheego faraha ka qaado goormaa loogu cudur daarayaa wuxuu yidhi marka rasuulka sal slam xata idaa ra'aytum shuxan mutaacan wa hawan mutabacan wa dunyan mu'taratan wa ijaaba kuli dara'in bira'yihi facalayka bikhaasati nafsika wadaa canka alcawaama afartaas shay markaad aragto bakhaylnimo layska raacaayo la ateecayo hawa layska raacay adduunyo la doortay qof walba ra'yigiisu uu cajab geliyo naftaada uun ku dadaal dadkaas guudna faraha ka qaad qofku marka qariib buu noqonayaa macduurna waa noqonayaa hadduu dacwadii iska dhaafo haddii intaasoo tilmaamood la helo afartaas tilmaamood sababto haddii afartaas tilmaamood wada kulmaan dee qulubtii dadku iimaankii iyo islaamkii aqbali maayaan qulubtii dadku iimaankii iyo islaamkiiba aqbali mayso qulubtaas oo waxa ay jeceshahay baa maarata cajab geliya bukhligeedii bay adeecdaa qofkii xaq ula yimaadana kama maqasho taasi waa dhinac oo marka yani dacwada dadka xaq loogu yeerayaa goorma macnaha la yska dhaafi karaa qofku cudurdaar yeelanaya hadduu iska dhaafo waa dhinac dhinac waa dhinacaas dhinaca labaadna waa maxay xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirta assaabiru fiihinna maalmahaas imaan doona ee gadaal ka imaan doona qofkii idinka ka mida ee sawar la yimaada wuxuu la mid yahay qof dhuxul dab ah gacanta ku hayo oo kale ajar maaragtay konton ninoo saxaabadii oo kalena waa uu helayaa camalkay samayn jireen camalku isagu markaa samaynaya sameeyey marka qofkaasi muxuu ku mutay marka konton saxaabadii ka mid a ajirkoodii oo kale inuu helo dariiqayn saxaabaduu ku taagan yahay dariiqii rasuulku sal ly slam haystaa iyo dariiqii saxaabada qofkii marka xaqaa qabsada ee dadka warka asaga ka maqlaaya ay ka yar yihiin dadka maarata warka diidaaya oo dadka asaga warkiisa diidaaya ay ka badan yihiin dadka warkiisa maqlaaya haddana dul qaatee sabra ilaa sabarkiisu uu ka gaaray sidii qof dhuxul dab a gacantii ku hayoo kale ajirkiisu marka wuxuu noqonayaa konton saxaabi ajirkoodii oo kale uu noqonaya ajirkiisu oo camalku isagu sameeyey sameeyey oo saxaabadu allah ka raalli noqdeen markay camalka samaynayeen wax u kaalmeeyay heysteen laakiin dadka zamankaas xun joogaa diinkoodii way ku dhegan yihiin sidii qof dabdhuxulahayoo kale shiikhu marka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay zamanka hadda aan joognaa waa noocaasuu ku leeyahay oo qurbadu annagii darsigii hore ku soo sheegnay inay u qaybsanto mid qarsoon iyo mid muuqata marka qurbadaas muuqataay waa maxay qofkii diinkiisa ku dheganaa wuxuu dareemayaa dadkii shahwada jeclaa iyo adduunyada marka uu dhex galo meel baad dhici karta inaad soo fadhiisato buu ku leeyahay markaasaa dadkii hareerahda joogay oo dhan waxbay ku fekerayaan qorshayaal baa maaragtay maskaxdooda ka buuxda isaguna marka hami kaluu leeyahay marka qofka naftiisa wuxuu arkayaa inuu qariib yahay yacni dharka uu qaba iyo jirkiisa iyo yaanu qariibba ahaan oo dadkii uu egyahay laakiin qalbigiisibaa qariib ah isagu waxbuu ka fekeraya iyaguna meel kale usii jeedaan marka arrinku wuxuu ku wareegayaa uun sunnadii iyo dariiqadii horraysay oo la qabsado iyo waxay salafku ku taagnaan jireen marka waxaan nafteenna ku tirtirsiinaynaa iyo ahalkeennaba iyo dadkana dhinac jooga inay dariiqii salaf ka qabsadaan oo dadka ahluxadiidka iyo dadka ahlu sunnada ahaa quraba ayay ahaan jireen wakhtigii hore qurabana way ahaan doonaan ilaa kooda ayaga ugu dambeeya uu nebiyullaahi ciisa kala qayb qaato dagaalkii dajaal marka way garanayaan tilmaamihiisa oo axaadiistii rasuulka sal slm ka warqabaan moogtahay waa dad wax yaqaane dad marka diin sheeganaya ayaa wakhtiga dajaalka ku fidnoobi doona oo sunnadii bay ka fog yihiin iyo aqoonteedii laakiin kuwan qurabada ahi sunnadii bay haystaan waxaana ka mid a marka kuwa qurabada ee ahluxaqa ah ninka dajaal uu dili doono oo dadkiibu wuxuu ku leeyahay war bal ka warrama haddaan ninkan dilo oo aan soo nooleeyo miyaad iga shakinaysaan markaas waxay leedaen maya kaa shakin mayno warkaadaa jiray leeyihin waa inaad burhaantaadu waa cadday yidhaahdeen markaasuu ninkii buu dilaa ahluxaqa ahaa kadibna waa soo nooleeyaa waa fitno la fitnaynayo mogta dadkii isagana dajaalna la fitnaynayo markuu soo nooleeyo wuxuu leeyahay kii la dilay ee lasoo nooleeya wuxuu leeyahay ilaa waa nin diinkii yaqaane eh wallaahi maa kuntu fiika ashadda basiiratan minii alyawma arrintaada maanta maalinan uga xog ogaalsanahay maba jirta warkaadu hadduu si fiican iigu baxay buu leeyahay dajaalkiina loo sheegayay inaad tahay haddayba iisii caddaatay buu leeyahay ile wixii uu samaynayaa hore loo sii sheegay oo xadiisa rasuulku sal sl ninkaasi ka warqabaa iyo tilmaamihii dajaalka iyo wax uu samayn doono kulli buu ka warqabaa marka waa inaan sunnadii intii aan ka awoodno aan ku dhegnaa oo xadiidkii rasuulka sal ly slam aan aad u akhrisannaa oo aan taalacannaa sababta dariiqi lagu badbaadayo waa kaas oo mar kasta oo qalbiga qofku uu la nool yahay saxaabadii jacaylka uu jecel yahay waa uu sii bataa wixii ay ku taagnaan jireen oo xaq ah iyo diin ahna inuu maaragtay aad u sii jeclaado way u dhowdahay sidaa darteed qofka waxaa lala kulmiyaa aakhiro dadka uu jeclaa ninbaa rasuulka u yimid sala alla alay slam xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen oo ibn mascuud laga wariyey ninkii baa wuxuu yidhi rasuulka allow kayfa taquulu fii rajulin axaba qowman walam yalxaq bihim maxaad ka leedahay qof dad jecel laakiin aan soo gaarin oo aan camalkoodii oo kale lahayn faqaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi almar-u maca man axaba qofku aakhira wuxuu la jiraa dadkuu jeclaa wadaadka mar kitaabka sharx wuxuu leeyahay shaki kuma jiro qofkii badiya inuu u soo arooro sunnadii rasuulka sal ly slama oo akhrinteeda badiya aada ugu tadabbura aada ugu fiirsada ku dhega ku dadaala dadkii ugu yeera insha allahu haddii allah uu soo kulmiyo oo marka uu dhinto kadibna soo kulmiyo allahna uu ka aqbalo camalkiisii rasuulku sal slam qofkaasi la jiri doonaa warawa ibnu wadaaxin macnaahu xadiidka hadda aan soo sheegnay macnihiisa ibnu wadaax uu wariyey kitaab albidca la yidhaahdo buu leeyahay min xadiid ibni cumar buu ka wariyey wa lafduu lafdigiisuna wuxuu ahaa ereyadu marka waa kan ahaa ina min bacdikum ina min bacdikum adinka waxaa idinka dambeeya ayaaman maalmo yo imaan doona asaabiru fiiha maalmaha qofkii sabra almutamasiku bimithli maa antum calayhi alyowma ee ku dhegan wixii aad maanta adinku ku sugan tihiin oo diin ah lahu ajru khamsiina minkum konton idinka in kamida ajarkoodao kaluu leeyahay qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallah rasuulka allahu minhum ayaga kamida miyaa nimankaa imaan doona qaala bal minkum maya waa konton idinka in kamid ah kadib marka ibnu wadaax wuxuu yidhi anba'anaa maxamed bnu saciid qaala anba'anaa asad bnu muusa qaala anba'anaa sufyaan bnu cuyeynata can aslama albasriyi can saciidin akhi lxasan yarfacuhu saciid ibnu abilxasan albasri oo xasan albasri la dhashay xadiidkii buu rafcinayaa qultu lisufyaan ninkii sufyaan wax ka werinayey oo asad bnu muusa wuxuu leeyahay sufyaan baan waxaan ku yidhi can inabiy sal ll slm yacni rasuulku kasii werinaa miya saciidkan xasan albasri la dhashay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll slama inakum alyowma idinku maanta saxaabadii buu la hadlayaa calaa bayinatin min rabbikum cilmi iyo wax cad ayaad maanta ku sugantihiin iyo wax la hubo oo xagga rabbigiin ka ahaaday ta'muruuna bilmacruufi dadkii macruufkaad fartaan wa tanhowna cani lmunkari munkarkana waad ka reebtaan wa tujaahiduuna fillaahi jidka allana waad ku jihaadaan walam tadhar fiikum sakrataani laba idin sarqaamisana oo maskaxdiinna dabooshana dhexdiinna kama soo muuqanin ilaa ay hadda tan koowaad waa maxay waa sakratuljaahli jaahilnimo saqraannimadeed wa sakratu xubbilcayshi iyo adduunye jacaylkeed saqraannimadeed waa wax lagu saqraamoo kale moog tahay wase tuxawaluuna can daalika taa waxba isbedeli doona waa laydinka leexinayaa oo dadka idinka dambeeya waxba isbedeli doona falaa ta'muruuna bilmacruufi macruufkii dadka macruufkii dadka fari maysaan walaa tanhowna can ilmunkari munkarkiina dadka ka reebi maysaan walaa tujaahiduuna fillaahi jidka allana ku jihaadi maysaan wa tadharuu fiikum sakrataani labadii saqraannimo yaana idinka maaratay soo daahiri doonta oo dhexdiina kasoo muuqan doonta falmutamasiku yowmaidin maalinkaas qofkii ku dhegan bilkitaabi wa sunnati ku dhegan kitaabkay sunnada haysta lahu ajru khamsiina konton ajarkoodo kaluu leeyahay qiila waxaa la yidhi minhum ayaga ka mida konton inuu ayaga dadka wakhtigaa jooga ka mida miya qaala wuxuu yidhi laa maya bal minkum adinka in ka mida xadiidkan marka wadaadku wuxuu u sheegay inuu bidcadii dadka uga digo oo laga reebo marka baabkii ahaa waxa maaragtay qurbadii islaamka ku yimid iyo qurabadii fadligoodii wuxuu marka aakhirkiis ku sheegay sheekha kitaabka alifay waxa fadligooda ku yimid iyo tilmaantooda in la caddeeyo marka xadiidkan uu ka soo qaatay albidac wannahyi canha oo ibnu wadax uu leeyahay waa mursal sababta saciid ibn abilxasan albasri oo xasanbasri la dhashay taabiciintuu ka mid yahay saxaabadii ka mid maaha marka xadiidku waa xadiid mursala laakiin xadiidka waxa ku guda jira ee macaani ah waa saxiix adila kalaa ku tusisay oo baabkan wax lagu sheegay iyo axaadiis iyo aathaar kale wax ku yimid ah marka macaanida ku jirta marka waa macaani saxiixa isaguo mursal bees ka ahaadee siyaaqan hadda xadiidkan marka wuxuu kulansaday arrimo waaweyn rasuulkuna sal sl wuxuu sheegay haddii uka ansaxay siyaaqaas uga ansaxay shan arrimood buu sheegay oo wakhtigii saxaabada muuqatay oo bannaanka taallay arrinkooda sugnaan iyo hubitaan bay uga sugnaayeen yani arrinkooda waxay uga sugnaayeen caddaan iyo hubsasho talabaadna waa maxay macruufkay dadka fari jireen ta saddexaadna waa maxay munkarkay dadka reebi jireen ta afaraadna waa maxay jidka allay ku jihaadi jireenoo acdaa'da allay la jihaadi jireen marka nooc kastoo jihaadka ka mid a yay la imaanayeen tan shanaadna waa maxay sarqaansanaantan qalbiga daboolaysa ee qofkii ka qaalib noqonaysaa kama aanay soo muuqanin ayaga oo ama tii jaahilnimada ahayd ah ama tii maarata adduunya jacayl ahayd ah saxaabada marka shantaas shay bay ku taagnaayeen waana wix lagu badbaadayay sababta waxaa ku wada jira wixii dadka muslimiinta ay waajib ku ahayd inay ku dhagaan marka bayina ku sugan tihiin baa layidhi macnaha caqiidadoodii iyo cibaadadoodii iyo arrimihii fiqiga ahaa kulli maaragtay way u kala way u cad yihiin ayaga ama ha noqote siday muslimiintu ula mucaamaloonayaan ama siday gaalada ula mucaamaloonayaan ha noqotee marka cilmigiibaa ayaga aada uga dhex muuqday cilmiguna waa bayinadaas qur-aanku waa bayino qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum bayina xagga rabbiga idinkaga timid baa idin timid baa alla u leeyahay marka qur-aankan dadka lagu soo dejiyey yaa bayaankii uu ku jiraa oo wax walba lagu caddaynaya iyo rasuulka sal slam nala soo diray ee isaguna macaanidii kitaabka noo caddeeyey ee khayr walbana tusiyey shar walbana naga reebay marka tilmaantii koowaad ee saxaabadu ay ku taagnaayeen waa in wax alla waxay samaynayaan ee waxay hubaan ay ahayd marka ahwaada waxa la yidhahday bidcu ayaga dhexdooda kama soo daahirin jahliguna kama soo daahirin in maaragtay ra'yi uu qofku iska jeclaado uu u gargaaro kama soo daahirin xaqii bay marka iyagu raacaan cilmigiina maaragtay waa dad u saaxiiba cilmigu hadduu batana hanuunku waa bataa hadduu cilmigu marka aada u soo muuqdo mujtamaca ka dhex muuqdana hanuunku waa u muuqdaa sidaa darteed waxaan ugu waajibay buu leeyay kitaabka wadaad ka sharxay inaan tilmaantaa bal si fiican u fiirino oo ah in saxaabadu ay cilmi saxiixa haysteen culumtooduna guud ahaan maaragtay badnaashadeedu sida dadka ka dambeeya uma badnayn dadkii gadaal dambe ka yimid warkoodu waa badan yahay war aanay saxaabadu ku hadli jirinoo tiro badan isaga hadlaan laakiin cilmiga saxaabadu wuxuu ahaa mid yaroo nacfi leh oo faa'iida leh laakiin kuwan dambe waa badan yahay warkooda nacfiguuse waa yaryahay cali bin abi taalib waxaa laga wariyey inuu yidhi alcilmu nuqtatun cilmigu waa nuqto keliya waa dhibic meel la dhigay oo kale kasaraha aljaahiluuna waxaana badiyey kuwan jaahiliinta iska daldalmaayo marka cilmigoodu waa saxaabada cilmigoodu wuxuu ahaa mid yaroo naafica buu ahaa waa midkay maaragtay u baahnaayeen si qalbigooda iyo cibaadadooda iyo mucaamalaadkooda ay u hagaajiyaan way ku dadaali jireen marka laakiin culumtaas kale dadku ay badbadiyeen maaragtay jaahiliin unbaa badiyey ahlubidca warka badiyey marka ahlubidaci warkii ay badiyeen ahlu cilmigi waxay u baahdeen dadkii saxaabada raacsanaa waxay u baahdeen inay marka cilmigii furuucdiisi ay caddeeyaan oo ay sii kala dhigdhigaan si macnaha xujadii loogu oogo kuwan bidcada la yimid oo arrinkiina uu u caddaado dadkii gadaalka imaanayey oo dadkaani ahlubidca ahi aanay dadka u wareerinin marka cilmiga naafica waa maxay waa midka qofka niyaddiisu ay allah u jeedo cibaadada naaficaana waa midaas mucaamalada naaficaana waa midaas tilmaanta labaad ee saxaabada lagu tilmaama waa maxay macruufkii dadka faraan marka dadkii bay macruufka ugu yeeraan waayo iyo wanaaggi waa wixii sharciga macnaha wanaaggiisa lagu garanayo dadka macruufkay fari jireen ama gurigooda ha joogaan ama suuqa ha joogaan ama maaragtay rabbigooda waxayna la mucaamaloonayeen rabbigooda ay la mucaamaloonayeen markay macruufka dadka faraayaan dadku inay hanuunaanna waa ay jeclaayeen ee maahana dan gaara ma lahayn iyagu tilmaanta saddexaad waa maxay munkarkii dadka ka reebaan sababto allay ka cabsanayaan markay munkarka dadka ka reebayaan xaq ilaahay bay ilaalinayaan xaqi alleh yaana ka horeeya xaqa khalqigu ay leeyihiin salafka qaarkood saxaabadu waxay ku tilmaameen khaafu llaha casa wajal allay ka cabsadeen fa akhaafa minhum annaasa dadkii baa ka cabsaday marka alla wuxuu ka dhigay niman laga baqo qofkii munkarka markuu ku taagnaa marka uu arkaba munkarkii waa uu iska dhaafaayey fisqigi waa iska dhaafaayey caasinimadii waa ka tegaayey saxaabi buu arkaayaa moogta waa ka hebaysanaya marka sababto saxaabadu dad diinkooda ka run sheegay ahaayeen dadki baa marka jeclaaday oo yani darajadooda kor u qaaday oo warkoodana maqlaayay saxaabaduna markay macruufka dadka faraayan munkarkana ka reebaayaan sida shareecadu ay qabtay u samayn jireen amar macruuf nahyi can munkarkaas ra'yigooda iyo hawadooda amar macruuf nahyi can munkar kuma adaanay taagi jirin sida firqooyinka qaarkood amar macruuf nahyi can munkar ay sheeganayaan khawaarijtu way sheegteen ila nusuustii baa mogta amar macruuf nahyi can munkar inay fiicantaa sheegaysa mogta marka qolo walba iska sheeganaysa khawaarijtu waa sheegteen khawaarijtu waxay yidhaahdeen macruufkii baan dadka faraynaa munkarkiina waa ka reebaynaa muctasiladii waxay yidhaahdeen annaga usuusheennu waa shan waxaana usuushoodii ka mid a al amru macruuf nahyi can munkar laakiin qasadkoodu muxuu yahay waa in nimankii madaxda ahaa lagu khuruujo nimankii madaxda muslimiinta ah yaa caado waxaa laga dhigtay in lagu khuruujo oo lala dagaalamo dadka zamankan hadda la joogo kacaan kacaanada iyo kacdoonnada iyo dadka ugu yeeraya ee maaragtay muslimiintii inay nabad nabad waayaan ka shaqaynaya iyagoo le munkar ankirayna oo madaxda muslimiinta maaragtay dadka ku kicinaya dadkaasi dariiqadii khawaarijta iyo dariiqadii muctasiladii hayaan yaan lagu dagmin raganimo iyo dadnimo iyo yaa lagaaga dhigayaa in maaragtay ninkii madaxda ahaa lala diriro xataa hadduu munkar uu ku dhaco munkarkaa waa inkiraysaa waana necbaanaysaa mana jeclaanaysid marnaba laakiinse macnaheedu ma aha inaad dadkii diinkoodii iyo dunyadoodii dhaafsiisid ma ahan sida maarata khawaarijta iyo muctasiladu ay sameeyeen oo haddana dad maarata kacdoornadaasi wax noocaas o kale dadka ugu yeeraa ay u soo baxeen marka ahlusunna waljamaaca macruufka ay dadka faraya munkarka ay ka reebayaan ma aha wax iska daysan maaha waa waxa shareecadu ay waajibinayso waay marka amar bimacruuf nahy munkar waa in hawada laga saaraa iyo wax naftu iska jeceshahay jidka alaad ku jihaadaysaan waa tilmaantii afraad marka jihaadkuna waa noocyo badan yahay waa naftii oo lala jihaado yaa soo gelaysa hawadii oo lala jihaado waa soo gelaysa shaytaankii oo lala jihaada yaa soo gelaya adowgii oo lala jihaado yaa soo gelaya marka saxaabadu mujaahado ayay ku jireen iyo jihaad yujaahiduuna fii sabiilillahi ba alla u yiri yacni mukhlisiin bay ahaayeen dad naftooda uma jihaadayn iyagu xukundoon ma ahayn qabiil gaarana u gargaari mayn laakiin alla dartiis bay u jihaadayeen sidaa darteed alla maaragtay qadarkooda kor buu u qaaday waxayna noqdeen dad lagu dayday noqdeen labadii sarqaannimana kama soo dhex bixinoo tii jaahilnimada iyo tii maaratay nolol jacaylka marka jaahilnimada waxay uga soo bixi weysay dee dad cilmileh bay ahaayeen cilmigu waa aad u muuqday wakhtigoodii tii nolol jacaylkana kama soo bixinoo dee waxay ahaayeen dad jannada jecel oo aakhiro raadinaaya sidaa darteed salafka qaarkooda waxay yidhaahdeen saxaabadu idinkagama hormarin soom badnaan iyo salaad badnaan laakiinse suhdigaas ay la yimideen oo adduunyada ayay maaragtay suhdiga ka sameeyeen iyo idinkaga hormareen qalbigooda marka nabadgalsana ummaddana way u nasiixaynayeen waxay garanayeen marka in adduunyadan ay tahay meel maalinaha laga dhex shaqaysto oo aakhiro loo shaqaysto qofku marka uu aakhiro doonaayo camalkiisu waa uu hagaagaa marka wuxuuna sheegay marka in wax isbedeli doonaan oo amar macruuf nahyi munkar laga tegi doono iyo jihaadka laga tegi doono jahligii iyo adduunye jacaylkiina ay dadkii ku soo badan doonaan waxaana kasii daran ba haddee macruufkii dadka la farin layska dhaafo munkarkiioo laga reebana laga tago waxaa kasii daran in macruufkiiba munkar loo arko oo wix macruufka ahaa ee saxda ahaa yaa inay munkar yihiin loo arkaa marka qaarkood oo dadka qalbigoodii baa maarata isbedelaya munkarkiina waxaa loo arkaa macruuf taasaa sii daranba waqtiyada qurbada rasuulkuna sal ll ly slam wuxuu sheegay in dadku jihaadka ka tegi doonaan jacayl ee adduunyada ay jecel yihiin darti shaarix sida uu sheegayo wuxuuna soo daliilsaday xadiidkii ahaa idaa tabaayactum bilciinati ciina mucaamalada la yidhahda dadku ku mucaamalootaan qofka qof baad maaragtay wax ka iibinaysaa markaasaa yaad wixii maaragtay haddana mar labaad ka iibsanaysaa boqol baad uga iibisay waa ganacsi caadiya taasu faa'iidad ka heshay markaasuu dee waa nin dayn rabe eh wixii buu kugu soo celshay markaasaad maaragtay siddeetan uga iibsatay meesha labaatana haddana kaaga soo baxday ciina taasaa la yidhaha marka waa noocun ribadii ka mid ah ou akhadtum adnaaba albaqar lo-da saynteediina aad ku dhegtaan oo waradiitum bizarci abuurkii aad ku raalli noqotaan yacni beerrey yaad iska noqonaysaan wa taraktum aljihaada jihaadkiina aad ka tagtaan sallata allahu calaykum dullan laa yansicuuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum alla wuxuu idinku sallidaa dulli aanu idinka qaadaynin ilaa diinkiina uga soo noqotaan abu daawuud iyo keyrkiisaa weri ibnu cumar baa laga weriyay xadiidkaas shaarix marka wuxuu leeyay dulligaas waa maxay waa adduunyada la jecel yahay mawdkiina la necab yahay qofka alla la kulankiisii yuu dhibsanayaa adduunyadiibu marka isu dullaynayaa macruufkii fari maayo munkarkii dad ka reebi maayo jihaadi maayo sababtoo ah dantiisa iyo meesha yoolkiisuba waa adduunyo uun dadkii inay ka raalli noqdaan yaa uga horraysa inuu alla ka raalli noqdo danihiisii adduunyo inuu helo yaa ka horraysa asaga agtiisa inuu masaalixda sharciga xaqiijiyo marka waa waqti qurbo waay marka marka dadkii hadda wax akhrinayo way bateen dadkii wax qoraayana way bateen axaadiista qaarkeed oo calaamadaha saacadda ka hadlaysa waxaa lagu sheegay an yadhara alqalamu yacni qoraalkii ayaa badanaya waxbay qorayaan waxbay akhrinayaan laakiinse haddana cilmigu waa yaryahay jaahilnimaduna waa ballaaranta cilmiga marka naafica waa maxay waa midka uu qofku uu bayino uu ku sugan yahay marka shaarix wuxuu leeyahy marar fara badan bayino inaanan ku sugnayn baa dhici karta oo uun wax naga kala maqan yihiin qofku marka cilmigiisu batana tasarufaadkiisa iyo dhaqankiisu waa ay hagaagaanoo qof bayino ku sugan buu noqdaa marka dhaqdhaaqiisa dhan wuu cilmibuu ku dhisan yahay markuu wax fiirinayo cilmibuu wax ku fiirinaya markuu hadlaayo cilmibuu ku hadlaya saxaabadu marka saasay ahaan jireen marka zamanka ay qurbadu ay jirto waa zaman maaragtay tilmaamaad shanta laga helaayo oo dadkii jahli bay ku sugan yihiin macruufkii dadka fari maayaan guud ahaan munkarkiina ka reebayaan iska reebi maayaan jidka allana ku jihaadi maayaan jaahilnimaduna waa kasoo muuqanaysaa iyo nolol jaciilkii marka zamanka noocaas oo kale haddii lagugu ebtereeyo oo aad soo gaarto waxaad ku taagnaataa wixii saxaabadu ku taagnaan jireen oo nin cilmiga ku dadaalo noqo dadkana macruufka far munkarkana ka reeb oo xaqi dadka ugu yeer weliba amr macruuf can munkar ka cad yaanu noqonin sidii muctasiladii khawaarijtii oo kale yaanu noqonine mid sharcigu waafaqsan ha noqdo walahu wuxuu leeyahay ibnu wadaax kitaabkiisi albidac uu ku werinaya biisnaadihi can almacaafiriy uu ka wariyey can almacaafiriy qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal slm rasuulka aleh sal slm wuxuu yidhi tuubaa lilghurabaa'i aladiina yumsikuuna bikitaabi illaahi xiina yutrak janno waxay u sugnaatay kuwa ghurabada ah ee kitaabka alla ku dhegan marka laga tago oo dadku ay ka tagaan ku camal fali waayaan wayacmaluuna bisunnati sunnadana ku camal falaa xiina tudfac marka la damiyo oo lagu camal fali waayo marka ghurabadii saasaa lagu tilmaamay kitaabka allay ku camal falaayaan sunnadii rasuulkana sal ku camal falaayaan awalba marka waxaa lasoo sheegay in nimankan ghurabada ahi ay yihiin dad wanaagsan oo yar dad xun oo badan ku dhex jira dadka warkooda diidan yaa ka badan dadka warkooda qaadanaya waxaa kaloo lagu fasiray ghurabadii axaadiista qaarkood ay sheegtay annuzaacu min alqabaa'il oo aan darsigii hore ku soo marnay waa dad ka soo gooni noqday qabaa'ilkoodii oo xaqii raacay waxaa kaloo lagu fasiray ghurabadii inay yihiin dadka maaragtay hagaaga iyagu marka dadku xumaadaan sidoo kale iyagu hagaajiya marka dadku xumaadaan oo macnaa dadku markay sunnadii ku ciyaaraan iyagii baa dadkii hagaajinaya sidoo kale ghurabadii waxaa lagu sheegay sida maaragtay hadda xadiidkan aan arkayno aladiina yumsikuuna bikitaabi illahi xiina yutrak wayacmaluuna bisunnati xiina tudfa marka maaha tilmaamahaas ghurabada lagu sheego maaha wax isburinaya maaha oo iska hor imaanaya maaha dadka iyagu hagaagsan marka dadku xumaadaan iyaguna waxway hagaajiyaan sidoo kale waa dad maaragtay ka soo dhaqaaqay qabaa'ilkoodii oo xumidii ku raaci waaya qabaa'ilkii waana dad kitaabkii ku dhegan marka laga tago sunnadina ku camalfalaaya marka lagu camalfali waayo waana dad wanaagsan oo yar oo dad xunoo badan ku dhex jira dadka warkooda diidaaya yaa ka badan dadka warkooda qaadanaya marka riwaayaadka ku soo arooray ghurabada fasiritaankoodu ma aha kuwo iska hor imaanaya maaha ee waa ikhtilaaf tanawuc ah waa noocyo noocyo uun oo tilmaamihii waa iswada qaadan karaan marka xadiis baa tilmaan lagu sheegay xadiis kalena tilmaan kalaa lagu sheegay marka wax diidanna maahan allaha nagu sugo sunnadii rasuulka sal ly slam iyo dariiqii saxaabada hana nagu dilo islaamkii sunnadii annagoon waxba bedelin wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online